wasaaradda warfaafinta ee somalilan ayaa xayiraadii ka qaaday telefishinka universal kadib markii uu bixiyey lacag ganaaxa oo la dul dhigay t v-gaasi lacagtaasi oo dhammayd shan iyo toban kun oo dollar haddaba agaasimaha t v-ga universal ee somalilan maxamed caabi ayaa hargeysa ugu waramay waryahana khadar maxamed cakule maanta oo ay taariikhdu tahay tobanka bisha koowaad sanadka labada kun koob iyo labaatan waxaa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan ay xayiraadii ka qaaday telefishanka madaxa bannaan ee universal t v xafiisyadiisii somalilan ku yaalay oo bishii juun ee sanadkii hore laba kun iyo labaatankii xayiraad la saaray haddaba wareegto ka soo baxday wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan oo uu ku saxeexayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdinaasir cumar jaamac wareegtada wasiirka ku qoran ee ugu muhiimsan markaan tixgeliyey heshiiska cusub ee wasaaradda iyo muuqbaahiyaha universal t v somaali ay wada saxeexeen kaasi oo ilaalinaya dastuurka iyo xeerarka dalka u dejisan isla markaana caddaynaya weynaynta xuska maalmaha qarannimada somalilan sidoo kale qodobka labaad ee isna ku qoranayaa markaan tixgeliyey in muuqbaahiyaha universal somaali t v fuliyey una hogaansamay ganaaxiyadii ay wasaaradda warfaafintu hore u duldhigtay waxaan go'aamiyey in laga bilaabo taariikhda maanta tobanka bisha koowaad ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatan laga qaaday xayiraadii muuqbaahiyaha universal somaali t v si rasmi ahna dib uga howlgeli doono dalka jumhuuriyadda somalilan sida lagu yidhi qoraalkan waa hagaag dhinaca kale agaasimaha telefishinka universal ee somalilan maxamed caabi ayaan ugu horeyn kula kulmay magaalada hargeysa maxamed adi waad mahadsantay waktigaaga marka hore goorma ayaa xayiraadda laydinka qaaday bismillahi raxmaan raxiim xayiraaddii waxaa laga qaaday maanta oo bishu tahay tobankii bishii koowaad labada kun iyo koob iyo labaatanka waad ogtahay khadarow bishii lixaad sanadkii hore lix labaatanki juun ayaa runta xayiraadna la saaray kadib markiina lagu eedeeyey inuu sii dhiweynay khudbaddii madaxweynaha somalilan xayiraadda si midmid socotay lacagtii nalagu xukumay baa runtii nagu badatay waanu in badan ka dacwoonaynay iminka waxaan u aragnay de maadaama wixii qaadatay muddo aad u dheer inay laba midnoo noqotay inaanu mataqana ama lacagta bixin ama dalka inaan ka quusano marka waxaan go'aan ku aragnay inaanu iska bixino ganaaxii isla markaantaasna dib u bulano shaqada aanu haynay bulshada reer somaliland waanu iminka de laga bilaabo shaqayn doona haddii laa ka dhigo insha allah marka maxamed lacagtii mise hadaa dadka xasuuso
ganax shan iyo toban kun oo dollar buu ahaa ganaxna waa duldhigay marka dee waxay noqotay ma garanaysaa inaan lagama marmaan inay tan la bixiyo ganaxiisii dee mataqaana dib u shaqeeyo t v-gii waayo somaliland waa deegaan aad u ballaaran muhiim waa ma garanaysaa inuu ka howlgallo t v-guna kama maqnaan karo muddo lix bilood wax ka badan
markaad eegteen muddo dheer bay qaadato lix bilood iyo dheeraad marka miyaa kulamo iyo labada dhinac marar badan oo ay cidiidiin dab qaadaysay bmay guul daraysteen arrimahaas in badan baanu ka daba wareegayna bada maxkamadda sare aanu tagno si ma garanaysaa ay dahwalaha wax uga qabato waayo waad ogtahay markiina ganaxaya maxkamadda lama saarin anigu ismaanu difaacin go-aan unbu ha ka soo baxay wasaaradda warfaafinta waxaanu arkaynay maadaama aanu shaqeeyada sharci dejinta aanu noo yidhi anaana mataqana aanu go-aan ku ahayn de go-aan de aanu ku qanacsannahay mar walba waxaan isku adkayn oo mataqana mar walba xaqa iyo cadaaladda mataqana mara kadibna de waxay soo taagtay ma garanaysaa maadaama aanay de halkaa dhaafi karin sheekadii inaanu hawshiis ka dhamayno si mataqana muhiim inoo yahay inaan ka shaqeyno deegaanada somaliland taas waa aan mataqana hawsha maanta u dhamaynay oon ku faraxsanaa runtii inaan hawshan ka dhamaato
maadaama markii ugu horeysay ee ganaax lacag intaa leeg hay-ad warbaahineed la duldhiga tahay lacagtiina aad bixiseen go-aan ku qaadateena dabeetana muxuu haye sidaa ku howlgashaan maxaa damaanada ama maxaa muujinaya haddana berri inaydaan muxuu haye arrin kale ama tallaabo kale imanin horta kolley arrinka ugu weyn aan isku haysana xukuumadda waxay ahayd maalmaha xuska muxuu ahaay sheeg muhiimka waa somalilan sida lix iyo labaatanka juun iyo sideed tobanka may kaas waa keenay khilaafka kenya imika waan isla qaadano heshiis baan la galay xukuumadda inaanu baahin doono iminka ka bilaabo wax dambe aan ka iman doonin dee dhibaatooyin kalena ma jiraan sida kale caadi baan dowladda mataqana wada shaqeyna taas baa dhibaatada ahay tiina maanta waxaanu heshiis ku wada gaadhnay in laga bilaabo maanta aanu howlaha fulin doono insha allah dee taasna waxay muujinaysa inaan mataqana dee isku dhici dambe aanu imanin ma rajeyna insha allah dila ka dhigo i daawanaya telefishinka iyo adeega warbaahineed u hayseen iyo guud ahaan howlwadanadii universale guud ahaan somalilan gobolada kala duwan joogay muddo toddoba bilood ku dhowbaa shaqadu taagnayd waxaan ku leeyahay dhammaan badee macaamiishii reer somalilan la shaqeyn jirnay hadday tahay muxuu ahaa bulshadii aanu mataqana barnaamijyada soo gudbin jirnay muxuu ahaa kambaniyada loo shaqeyn jirnay dhammaantood ma waxlaan shaqada baanu bilownay halkii baan hawsha kasii wada doonaa insha allah bilaa kadhow shaqaalina inkastay kala maqnaayeen runtii dee muddo dheer dee arrintu ahayd in waxaan leenahay hawshii nin walba dee hasoo hawlgala hawshii baa lawada bilaabaya halkeenu kaalintan kaga jirnay runtii somalilan baan jecel inaan dib uga gallo waayo odogta somalilan universal t v wuxuu ahaa telefishinada ugu muhiimsan runta ka howlgala muxuu ahaaday taa dhinaca madadaalada dhinaca wararka runtii miisaan weyn baan kula ahayn waxaan oran karaa t v ugu horeeya mawqa labaad runtii dalka somalilan aada uga shaqeeya de halkan baan ka bilaabi doonaa insha allah waxaan leeyahay dhammaantiiba dul baan usoo noqonay hawsha naga baratina halkii baan kasoo doonaa insha allah abdullahi ka dhigo ugu dambeyn maxamedeen warqadii baa ku hor taalla wasaaradda warfaafinta ka soo baxday ee lagu fasaxay shaqadii inaad qabataan ama xayiraadda laydinkaga qaaday maxaa ugu muhiimsan warqadda haddaad akhrido maxaa ugu muhiimsan warqadda waxaa ugu muhiimsan qodobka ugu dambeeya oo dhan oo sheegaya in magaranaysa waxyaabahan mar walba isku qabsano oo ah xuska iyo arrimaha ku saabsan eighteen may twenty sixteen inaan dib dambe laga wada hadlin taasna waxa ahayd runtii go-aanka inta kale waxa ahayd inta heshiisku waa inta kale inta hore waa sidii hore uun waxa un isbedelay waxa weeye labada qodob baa nagu soo biiray maxay laba qodob waxay odhanayaan laga bilaabo maanta university waxay aqbashay inay sii dayso labada maalmood ee u muhiimsan qaranka somalilan oo kale ah san horeba sheegay lix labaatanka june iyo sideed tobanka may aan maran dambe ka iman taas ma insha allah waxa nagu soo biiray inta kale waa heshiiska kii horan baa cusboonaysiiyey labada qodob baa ugu muhiimsan waxa iminka nagu soo biiray aad baad u mahadsantay maxamed waa ma ku mahadcelinaya khadar cakli